إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan saakayo hadduu alla qadaro gebigiisaba warka subax waxaynu ku falanqayn doonnaa weerarka xoogkugalka ah oo ay xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamo ka tirsan ku qaadeen dhismo ku yaala madaxtooyada filla soomaaliya ee magaalada muqdisho cabdifataax maxamed qaasim iyo maxamed cali aadan ayaa insha allah weerarka ka socda dhismaha ku yaala madaxtooyada soomaaliya inala falanqaynaya ugu horeen waxaan ku bilaabayaa maxamed cali aadan ee maxamed soo dhawow waxaad inooga warantaa ee saakay halka uu dagaalka ka socdo iyo guud ahaan qaabka uu xalay fiidkii weerarka ku bilowday aad baad u mahadsan tahay sida aan la wada soconno fiidnimadii xalay waxaa weerar culus oo inqimaasi ah lagu qaaday dhisme ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada dowladda federaalka ee magaalada muqdisho weerarkan oo ahaa mid qorshaysan islamarkaana si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxa uu ku bilowday camaliyad nafurnimo ah waxaana lala beegsaday dhisme ay ka buuxeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana weerarkaasi laga helayaa tafaasiil dheeraad ah halka la weeraray oo ah dhisme ku dhex yaalla madaxtooyada dowladda federaalka ayaa waxaa laga ilaaliyaa ilaa shan jagboonti ciidamada mujaahidiinta ayaana u suura gashay inay gebi ahaanba ka soo tillaabaan jagboontiyadaas ayna gudaha u soo galaan xarunta madaxtooyada intaasi kadib mujaahidiinta ayaa toogasho wadareed waxa ay ka bilaabeen dhismihii uu hadafkoodu ahaa ee ay weerarka ku soo qaadeen iyagoona si gaara u beegsanayay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka weerarkan ayaa waxa uu weeraradii hore kaga duwanaa in ciidamada mujaahidiinta ay adeegsanayeen hubka culus iyo garneelada garbaha laga gano kuwaasoo ay ku garaacayeen hoyga xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka kaasoo ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada wararka ayaa sheegaya in muddo daqiiqada ah oo ay hubka culus ka hoobanayeen hoyga xasan sheikh halkaasi lagala cararay madaxweynaha dowladda federaalka iyadoona loo qaaday goob aamin ah weerarka ayaa ah mid la iskula waabadhiistay ciidamada mujaahidiinta ayaana ka hortegay iskudayo dhowr ah oo ay askarta dowladda federaalka ku doonayeen inay ku soo galaan gudaha hoteelka saraakiil ka tirsan mujaahidiinta oo la hadlay idaacadda islaamiga ee al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in saqdii dhexe ee xalay ciidamada dowladda federaalka isku dayeen inay soo galaan gudaha hoteelka ayna weerarka soo afjaraan balse ciidamada mujaahidiinta ay ka hortageen islamarkaana khasaare culus ay dhabarka u saariyeen iskudaygii ugu xooganaa waxa ay ciidamada dowladda federaalka sameeyeen aroornimadii hore ee saakay waxaana ciidamada mujaahidiinta u suura gashay inay iskudaygaas sidoo kale fashiliyaan iyadoona lagu soo warramayo in mujaahidiinta ay toogteen ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ay sidoo kale hub ka furteen mujaahidiinta ku jira dhismaha ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka ayaa lasoo warinayaa inay haystaan hub fara badan taasoo iyadana sii cakirin karta xaaladda dowladda federaalka suuragalna aan ka dhigin in si fudud lagu soo afjaro ee weerarka iminka ka soconaya dhismaha ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka mid ka mid a ragga inqimaasiyiinta ah ee ku jira dhismaha ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada oo soo hadlay aroornimadii hore ee saakay ayaa xaqiijiyey in ay iyagu maamulayaan dhismaha hotel villa rays ayna ka hortageen iskudayo badan oo ay sameeyeen askarta dowladda federaalka
laba sax meelahaas ahayd aan soo weerarnay madaxtooyada meesha uu degan yahay xasan gurguurtay oo dagaalka ummadda muslimiinta ku alaamiyey waxaan leenahay insha allah muslimiinta ha ku bishaaraystaan haddii maxaan ku dhahay walaayaadka islaamka kusoo duulay asaga guriga ilmihiisa ay u degnaayeen lagu soo duulay oo ah nucda xamar alxamdulilah ku bishaaraysa xamar waxay noqotay furun xalay ilaa saaka waxaana dul taagan diyaarad iyo walaayaadka ugu dul wareegaysa anaa nagu dul wareegaysaa xasan gurguursana ha ku bishaaraysa ama furun ay tahay anaa furan ka dhiganan insha allah ilahi subxana watacaala diintiisana lagu ilahi subxana watacaala cadowgiisana u jiri doono muslimiintana ha ku bishaaraysaan insha allah dhismo la dhaho villa rosa oo madaxtooyada ka mid ah alxamdulilah ilaa xalayna waa haysanaa marsiinta weerar walbana way isku soo dayeen inay maxaan ku dhahay ku fashiliyaan ilahi subxana watacaala jimadiisa maarka jibin karaane way ku jabeen saaka salaas waxay hadda u dambeysay way soo weerareen ayago xitaa daaqadaha kasoo daadanayeen ilaahay wuxuu xukumay alxamdulilah inuu ilaahay subxaana watacaala rasaadkaanay oo oga dhigay sawaariikh ee ka carareen baktooda iyo maxaan ku dhahay hubkooda ay ka carareen insha allah waxaa ku bishaaraystaan muslimiin sida aan horay u baahinaynay waxaa jiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo qaarkood iyagoo dhaawacyo qaba ay si dirqi ah kaga baxsadeen weerarka mid ka mid a dadkii ka soo badbaaday weerarka inqimaasiga ah ee weli ka soconaya dhismaha ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ayaa isna ka hadlaya istaraatiijiyadda villa rays iyo halka uu madaxtooyada kaga yaallo
markii gudaha ogoleena isla markii waxay bilaabeen inay soo tuuraan bambooyin meesha aagu waa madaxtooyada dhankan kasoo jira degmada boondeele sidoo kale meesha waxaan aad iyo aad ugu dhow godka juluco oo dadka inta badan sidaa u yaqaanaan sidoo kale waxaa sidoo kale u dhow maxkamadda qaranka ilaa haddana waxaa socda weerarka raggii gudaha soo gala hoteelka iyo ciidamada dowladda ay isku adeegsanayaan oo ka noocyadiisa kala duwan raggaasi oo adeegsanaya bambooyin ciidamadana oo doonaya inay soo badbaadaan lafta hoteelka ku jira sidoo kale hoteelka waxaa ku jira sidaad ognahay waxaana meesha ku sheexa ama ku baashaada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo wasiiro iyo wasiiro iyo mas-uuliyiin aada u fara badan dabcan waana dareemi kartaa in hoteelkaasi ammaankiisu aada u adkaa balse ilaahay hadda ma naqaano sababta ee ku bilaabatay wax meesha ka dhacay alxamdulilah ilaahay waa noo soo badbaadiyey waana carnaa qabnaa banaankaan ku suganna xaqiirtaa dowladda federaalka ayaa cudud iyo ciidan wixii ay haysayba isugu geysay afaafka hore ee qasriga madaxtooyada waxaana ciidamada loo bixiyey magacyada kala duwan ee duwaagta ay weli ku guulaysanna yihiin inay fooda geliyaan dhismaha ay ku sugan yihiin mujaahidiinta sida uu sheegayna in qimaasiga ku sugan dhismaha ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada waxaa xitaa howlgalka ka qayb qaadanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn saasoo ay tahayna waa ay ku guulaysanna yihiin inay weerarka soo afjaraan marka xaalku halkaas ayuu marayaa weerarka ayaana ah mid weli iminka waa mahadsantahay maxamed cali aadan sidoo kale waxaa stuudiyaha ku sugan oo wararkii ugu dambeeyey inuu soo ururiye cabdifataax maxamed qaasim cabdifataax waxay nooga warantaa maxaa ka dhashay oo khasaare ah weerarka xukugalka ah oo dhismaha ku yaala madaxtooyada muqdisho oo ay ku qaadeen ciidamada xarkada shabaab almujaahidiin aad baad umahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi khasaare aada u fara badan ayaa ka dhashay weerarka oo socda ee saacaddii laba-iyo tobnaad weliba waxaa la dhihi karayaa saacaddii laba-iyo tobnaad ayaa uu sii dhaafayaa waxaa ku dhintay inta hadda la ogyahay xubno isugu jira mas-uuliyiin u badan ee saraakiisha sidoo kale ciidamo aada u fara badan ayaa ku dhintay sida ay noo xaqiijinayaan ilo wareedyo saad la socotidna xarunta madaxtooyada meel ka mida oo istaraatiiji ah ayaa uu ka dhacay weerarkan gaar ahaan daartaasi madaxtooyada waxay leedahay saddex albaab mid dhanka boondheere ah mid dhanka degmada wardhiigley ah iyo albaab dhanka degmada xamarweyne xiga marka meesha ciidamada mujaahidiinta ee inqimaasiyiinta ah ay kasoo galeen ayaa ah halkii ugu badnayd ilaalada ee dhanka degmada boondheere oo weliba xataa uu ku yaalo godka jilacow marka warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarka maxamed xasan cilmi oo ka mid ahaa qurbajoogta ka midka ah dowladda federaalka ah ee dhowaanna kasoo laabtay dibadda ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ku dhintay habeenkii xalay weerarkaasi lagu qaaday hoteelka villa rays oo ka mid ah madaxtooyada hoteelkaasoo ay degaan dadka dowladda federaalka ah kuwooda aadka isku ilaaliya sidoo kale dadka wax ku noqday waxaa ka mid a cabdulaahi bashiir oo ahaa agaasimihii hore ee maaliyadda madaxtooyada ninkaasi ayaa waxau ka mid ahaa dadka ku jiray goobta dhaawac culus ayaana qaraxa ka soo gaaray sida eheladiisa laga soo xiganayo weliba ninkaasi dhaawaciisu aada buu u culus yahay waxaa intaasi sii dheer xogta la helayo ka mid ah khasaaraha marka la fiiriyo maxamed sayid xasan isna waxau ka mid ahaa xubnaha qurbajoogta ah ee dowladda federaalka ka mid ka ah laba toddobaad ka hor ayuu kasoo laabtay dalka ingiriiska kadib muddo uu dalka ka maqnaa waxaana lasoo xaqiijinayaa in uu ku dhintay goobta weliba waxauu ka mid ahaa dadka meydadkooda la qaadi kari la-aa muddo aada u fara badan weerarkii hore ee lagu gelayay dhismaha ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay waxaana ag joogay wasiirka amniga oo isagu si dirqi ah ku badbaaday kana booday daar sare ninkaasina dhaawac ayaa soo gaaray waxaa kale oo xusid mudan cabdisamadow in meesha hoteelka gudihiisa ay dad badan ku dhinteen khasaaraha ayaa waxaa loo qaybin karaya marka mid dhaqaalaha ah oo maadi ah iyo mid naf ah oo dowladda federaalk ah soo gaaray intaba waxyaabaha isha lagu hayo hadalhaynta ugu badan waxa weeyaan in ragga ku jira gudaha dhismahaasi villa rice ay aada u garaaceen daarta uu degan yahay xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay aada ula dhaceen qoriga baasuukaha loo yaqaano iyo hub kale oo culus taasoo keentay in meesha laga qaxiyo isla habeenkii xalayba xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk ah waxaanu xiriir la sameynay goor dhow guddoomiyaha baarlamaanka aadan maxamed nuur aadan madoobe waxaana uu inoo xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weli ku sugan yihiin gudaha madaxtooyada xaaladani warbixinteeda weli waa naga kala dhaman tahay hoteelkii rool maxaa la dhihi jiray villa roosa la galay wasiirka amniga hoogaha waxaa yar dhaawac badnaynaa gaariyaan leeyahay weli nimanka waa ku jiraan xaqaa'iga weli ma hayno waa haddaan sugaynaa marka qarax xoog badan waa ka dhacay waana galay shabaabki marka warbixinta weli waa naga kala dhaman tahay wasiirka amniga unba hadii liisoo sheegay xildhibaanada waa xildhibaanana waa jiraan ali leeyahay haddaan ogaanaynaa arrintaas weli meesha waa waa xiran tahay weli war badan lagama hayo waa waa meeshay ku shirximaayeen warkood haddaan raadinaynaa wasiirka waa kasoo baxay dhaawac yaraa gaaray marka haddaan ogaanaynaa waa meesha shirku qabayba marka hore kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed nuur aadan madoobe oo saad maqlaysay cabdisamadow xaqiijiyey in weli howlgalka uu socdo waxaana mas-uul walba oo ka mid a dowladda federaalka markii aada wacdo aad ka dareemaysa xaalad deganaan la-aan ah guddoomiyaha qudhiisa ayaa xarunta laga raray inkastoo uu ka gaabsaday halka rasmiga ah ee la geeyey halka ugu weyn howlgalka uu ka socdo villa race ah dad badan ayaa ku dhintay ciidamo iyo xubnihii meesha loogu galay ayay isugu jiraan laakiin ilaa iyo hadda cid ogaan karta oo aanan ka ahayn raggii goobta galay ma jirto isku dayo badan ayaa ciidamada dowladda federaalka habeenkii xalay ay sameeyeen gaar ahaan sida horeyba aan xogta ugu soo gudbinay ciidamada ee turkidu ay tababareen ee gorgor loo yaqaano ciidamadaasi aad bay ugu la-deen sida ay noo xaqiijinayaan ila waraadyo lagu kalsoon yahay markii dambena waxaa lagu bedelay ciidamo kale taas oo muujinaysa xaddiga khasaaraha iyo xajmiga uu leeyahay weerarkan culus ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho marka la eego weerarkan iyo saameyntiisa iyadoo weli aanan wareysan dadka falanqeeyaasha ah ee sida aadka ah arrimahan ugu dhoondaloola haddana marka la eego dowladda federaalka ah dadka ka tirsan waxayba arintan ka muujinayaan la yaab midkood waxa uu leeyahay waddan wasiirkii amniga laga rabay in uu sugo ammaanka uu isagu derbigii ka boodayo bal ka waran waa in wasiirka isagu uu sugtaa amnigiisa dad kale inta aan la gaarin ayuu ninkaasi leeyahay oo lagu magacaabo cabdinaasir maxamed cali sidoo kale maxamed ibraahim macalimow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah waxa uu quus ka muujinayaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dagaalamayaan gudaha madaxtooyada wuxuu leeyahay in la dhinto waa wax iska caadi ah laakiin in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo gaaraan madaxtooyada waa wax la yaab leh wuxuu muujinayaa in arrintan ay shaki badan beerayso waxa uu qirayaa in dad ku jira madaxtooyada iyo eeriyadeeda ay gacan ka geysteen kuwaasoo taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab walwal fara badan ayuuna ka muujinayaa maxamed ibraahim macalimo oo isagu ka mid ah dad dhowr jeer ku dhaawacmay xarumo dowladda federaalku ay leedahay oo ay gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka weerarka uu ka socdo villa rice dadka eh, sida dirqiga ah uga soo badbaaday ee cagahooda uga soo baxsaday waxaa ka mid ah eh, taliyaha ciidanka lugta ninka lagu magacaabo eh, generaal biixi biixi ayaa eh, dhowr bilood ka hor waxa uu ku sugnaa eh, hiiraan waxa uu sheegayey in eh, uu ku sugnaan doono ilaa muddo sanad ah eh, furimahaasi ee dagaalka laakiin eh, waa kan isaga een kusoo xarooday een madaxtooyada gudaheeda xabadiina ay eh, halkiisa uga daba timid nin kale oo sarkaal ah oo indhayare lagu magacaabo eh, isna waxa uu bartiisa khaaska ah eh, kusoo qorayaa in maanta ay dowladda federaalku u tahay maalin madow oo murugo leh maadaama eh, xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay eh, ciidamadeedu ay ka dagaalamayaan gudaha xarunta madaxtooyada Eh, sidoo kale mid ka mid ah eh, suxufiyiinta ayaa waxa uu soo sheegayaa in eh, meydadka ciidamo fara badan ay daadsan yihiin een, halka uu weerarku ka dhacay nawaaxigeeda kuwaas eh, oo malaha u muuqda in eh, toogashooyin eh, ay ku dhinteen maadaama ay isku dayayeen in ay weerar ku qaadaan een, xarunta oo markaasi ay la dagaalamaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab Eh, meydadkaasina een, cid u soo dhowaan karaysa ama qaadi karta Eh, ilaa iyo hadda ma jirto xogta rasmiga ahna eh, runtii eh, waxaa la yidhaahdaa eh, markii eh, saxaafadda iyo eh, xoghelista laga hadlayo een, qofka dhacdada la nool eh, iyo qofka dhacdada sameeyey ayaa ugu muhiimsan waxaadna maqlaysay een, mid ka mid ah ee dagaalyahanadii galay een, gudaha eh, madaxtooyada oo eh, ha- saaka halkaasi ka hadlaya eh, asbaxna wa asbax almulku lilaah een, adkaartii eh, akhrinaya ee kana waramaya ee sida ay hawshoodu ugu socoto Ee, wuxuu ahaa runtii warka een, ugu miisaanka badan ee ku saabsan dhacdada Ee, saaka ayaa ay soo bilowdeen gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaano ambalasta ee dowladda federaalka ah iyadoo habeenkii xalay ay ee, suurageli la-ayd ee, in ee, dhaqdhaqaaq la sameeyo maadaama ee, hareeraha madaxtooyada oo dhan ee, la xiray laakiin eh, ambalasta dhaawacyada ay qaadi karto ayaa ah dadka een eh, soo lugeeyey eh, dhaawacyada fudfudud ay soo gaareen ha yeeshe eh, ma jirto cid u dhowaan karaysa een eh, villa race eh, oo ay eh, saaran yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciddii kasoo ag dhowaatana een xabadaha shiishka ay halkaasi ku dhacayaan ama een daarta korkeeda laga soo liishaamayo ma jirto wax shaqo ah oo eh, maanta eh, ka socota xarunta madaxtooyada dowladda federaalku waxay ka gaabsatay eh, halkii la geeyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ah kadib markii een, laga saaray madaxtooyada eh, kolkii weerarka uu bilowday gaar ahaan eh, daartiisa een, hubka culus ee qoryaha r b g-ga ee rasaasta ka dhacda eh, lagu garaacay eh, miraayadaha ayaa ka burburay daarta eh, qaybo ka mid ahna eh, dhismaha burbur ayaa eh, soo gaaray Eh, sidoo kale taliska ciidamada shisheeye ee amisom la baxay ayaan iyagu eh, wax war ah ka soo saarin ilaa iyo hadda weerarka iyadoo ciidamadoodu ay qayb ka yihiin eh, kuwa ku sugan ee degan islamarkaana ilaaliya xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho Een, dulmar kooban haddaan ku sameyno eh, dadka eh, ugu eh, eh, cadcad ee dhaawacmay ee la ogyahay eh, waxa weeyaan eh, wasiirka amniga eh, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga eh, iyo qaar ka mid ah eh, saraakiisha eh, ciidamada eh, dowladda federaalka ah Eh, howlgalku halkiisa ayuu kasii soconayaa eh, wixii kusoo kordhana eh, hadduu allah awoodi lihi doono dhegeystayaasha een, waxay kula socon doonaan wararka iyo barnaamijyadeena soo socda insha allah wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdifataax maxamed qaasim oo inooga waramayey wararkii ugu dambeeyey dagaalka xukugalka ah oo inqimaasiyeyn ka tirsan ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ay ku qaadeen dhisme ku yaala madaxtooyada magaalada muqdisho wixii war ahi ka soo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa warkii subaxna saakay waa inaga intaa